الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على rasuulihi الأmiin وعalى آlihi وأصxaabihi أجمaعيin ama bعd waxaan soo garnay halka uu naadimku yihi wasaabicu sujuudu maratayni mac shay min aljabhati makshufan yadac waqacdaة baynahma lilfasl ويطmaئnu laxdaة fi اlkuli ثuma تashahud الأkيru faqcudi fiihi muصaliya عalى muxamadi ثuma الsalaamu أwala latani wاlakhiru tartiibu fi اlarkaani أبعضها تشهد إذ تبتديه ثم القعود وصلاة الله فيه على النبي وآله في الآخر ثم القنوت وقيام القادر في الاعتدال الثاني من صبح وفي وتر لشهر صومه ينتصف سننها من قبلها الأذان مع إقامة ولو بسحرها تقع شرطهما الولا شرطه شرطهما الولا وترتيب ظهر وفي مؤذن مميز ذكر أسلم والمؤذن والمؤذن المرتب معرفة الأوقات لا المحتسب وسنة ترتيله بعج والخفض في إقامة بدرج والالتفات فيهما إذ حيعل وأن يكون طاهرا مستقبلا عدلا أمينا صيتا مستوبا بفجره مرجعا محتسبا مرتفعا كقوله أجابه مستمع ولو مع الجنابة لكنه يبدل, لكنه يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه بالحوقلة والرفع لليدين في الإحرام سن بجعل الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر الناظر محل سجوده وجهت وجه الكل وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بأمن جهر in sha allah minaha waxaynu ka gaarno cashirkeenu ku saabsanaan doonaa waxaanan ku jirnay arkaantii iyo tiirashii salaada oo aynu soo marnay inay saddex iyo toban tahay sida naadimku uu tiriye raximah allahu tacaala waxaynu soo maray lix ka mida arkaantii iyo tiirashii salaada waxaanan joognaa midkii toddobaad wasaabicu rukniga toddobaadi assujuudu inaad sujuudo weeye maratayni laba jeer mac shay-in wax aada la sujuudo oo min aljabaha jabhati wejiga ama foolkaaga hore ka mid ah makshuufan xaal u yahay isagoo faydan yadacu mid la dhigayo halkan mualifku raxima llahu tacaala wuxuu rugniga toddobaad waa sujuuda nabiguna calayhi salaatu wasalaam almusiyi fii salaatihi uu amrayo wuxuu yihi markii uu taagnadii ictidaal ka dhammayso uma sjud xataa taطmaئina saajidan sujuud buu ku yihi ilaa sujuudda weliba aada ku xasisho sujuuddaasina waa labo uu fadhiga beytka ka dambeeya lagu sheegay ka rugni sideedaad ahaan uu u dhaxeeyo culimmada qaarkood baa labada rugni ka kala dhiga labada sujuudood sujuudda koowaad iyo sujuudda labaad laakiin isagu waa isku qabtay oo hal rugni buu ka dhigay sida loo sujuudayo xubnaha laga sujuudayo sida nabigaan u sheegay calayhi salaatu wasalaam waa toddoba umirtu an asjuda calaa sabcati acdumin toddoba xubnood inaan ku sujuudaan ay faray buuri nabigu sal slam saddex waa laba labo labada gacmood iyo labada low iyo labada lugood farahooda iyo inta wejiga jabhada inta soo jeedka ah la yihaahdaaye markii wejiga jabhadiisa lagu yidhaahdo oo waxaa halkan xijibaha isaga yimaadaan ka sarreeya foodana ka sokeeya intan soo jeedkaa waxaala intanaa jabhada yidhahdaa saa darteed jabhadaana waa inaad dhigtaa aljabhatu lafdiga ah riwaayaad baa tilmaamaya nabigu wuxuu ishaaray wejiga intan hore iyo sankuu tilmaamay taasoo ka dhigaysa lafdiga jabhada tafsiirka nabowiga sala allahu calayh alih wasalam inay tahay wejiga iyo sanka qayb ka mida inaad saarta dhulka saasaana daahirka xadiidka u dhow saa darteed mac shayin min aljabhati yadaacu uu dhulka saarayo wejigii waa inaad dhulka saartaa oo jabhadaadu dhulka ay asiibtaa wey jabhadii markaa wejiga dhulka saaraysa weji duuban lama rabo weji mare ku daran tahayna lama rabo makshuufan xaal u yahay sidaasaa asalka ahayd inay asalku sida ahayd xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa ku tusaya xadiidkii anas ibni malik imaam اbukhaariي muslim baa ay warinayeen fii صaxiixayhima inuu leeyahay ibn sibaan radi allahu canhu kunaa nusalii maca الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama fii shidaةi اlxari kulayl badan iyadoo uu jiraan nabiga la tukan jirnay faidaa lam yastaطic axadunaa an yumakina jabhatahu min alard hadduu qofkaayo awoodi waayo kulaylka dartii inuu wejiga dhulka si fiican u saaro basata hawbahu fasajada calayh marada intuu fidsaday uu ku sujuudi jiray halkaa waxaad ka gadatay goortii wejiga la dhigi waayo baa maro la ysaga dhigi jiray daruuro darteed laakiin marka la dhigi kareen daruuradaa jirin wejigooday tamkiinin jireen dhulkooy ka saari jireen haddii marka horeba wejiga maro la ysaga duubto faidaa faidaa lam yastatic ma timaadeen hadduunan awoodin qofka marada loo ogol yahay inuu isaga dhigaay waa qof xaddu daruura iyo baahi ay ku kaliftay oo wejigii sujuuddii dhigiba waayey waayo bannaan baa lagu tukanayaa qorax aada u adag oo afartan konton digrii maraysa ay ku dhacayso dhulka wejiga marka la saara dhagaxa weliba jasiiradda oo dhagaxa dhagax intaas qoraxa ku dhacday wejiga ma la saari karaa way adag tahay riwaayada qaarkoodba waxay leeyiin waxaan samayn jirnay mar kastaba qofku maro kala ma wato intii ciidda anbacaadka ciidda soo qaadanay inta la tukanayo baa gacanta lagu qaboojisan jiray markaasaa meesha lagu sujuuday inta lagu daariyaa lagu sujuudi jiray kuleylka jira meesha saa darteed goormaa maro wejiga la saari jiray markay daruuro timaado halkaa waxaa ku cad inta kale wejigu asal ahaan inuu faydnaado oo banaanaado wey taasina waa kayfiyada loo sujuudayo wey wa qacdatun fadhi baynahumaa labada sujuudood u dhaxaysa baa rukniga sideedaada lilfasli si labada sujuudood loo kala saara tii koowaad iyo tii labaad fadhi u dhaxeeyaa lagu kala saaraa oo isna tumaaniinadiisa u sabsaabsan walidaalika nabigu almusiyi fii salaatihi xadiidka wareera bukhaariya muslim waaqiu ku lahaa markuu sujuudda u sheegay kadib uma arfac xataa taطma'ina jaalisan ka soo too sujuudda ilaa aada fadhiga ku xasisho shaaficiyadu waxay yidhaahdeen fadhiga labada sujuudood u dhaxeeya iyo ictidaalka rukuucda ka dambeeya ee taagnida sujuudda iyo rukuucda u dhaxaysa waa laba rugni oo qasiirayn oo gaagaaban oo aan la dheerayn karin calaa khilaafi xadiidi anasin fi saxiixi xadiidka anas ibn maalik laakiin wuxuu lahaa nabig cala salatu wasalaam mararka qaarkood buu dheerayn jiray ictidaalka iyo fadhiga labada sida udhexeeya xataa qulnaa lacalahu nasiya ilaa aan isniraana inuu salaad ku jiro sujuud sugaysaba wuu halmaamay miyaa oo nabigu taagnidii uushow isku halmaamay marka in la dheerayn karaad mararka qaarkood ka garatay wayaطmainu wuu ku xasilayaa laxdatan ilbiriqsi fi lkulli dhammaan rukuucdii ictidaalkii sujuuddii labadii sujuudood iyo fadhigii u dhaxeeyeyba tumaaniinu la imanaya tumaaniinadu waa inaad xasisho oo soo toositaankaagii aada rukuucda ka soo toostay ictidaalka oo kaleeto ama fadhigii sujuudaha aad ka soo fadhiisatay ama rukuucdii aada foorursatay iyo sujuuddii aada foorursatay xarakadii dhaqaaqii hore rugnigan markaad gelaysay iyo dhaqaaqaaga rugniga markaad dhammayseed ka baxayso xilli aan dhaqaaq lahayn ood xasishay waa inuu udhexeeyaa intii dooni baa la ekaade waad rukuucday saad u sii socotay inaad toos oo laba goor noqoto lama ogola waad sujuudday uu sii socday wejigay waxaad ka shakay dhulka ma taabsiiyey qofkani dhab uu soo boodayba qofkaa tumaanina lama imanin salaadaa ma asaxda marka oo bilaash waxaad la foorfoorsato sidii shimbir biyo cabaysa inaad saa tiraada lama ogola waad soo hoobatay rukuucdii markaad rukuucda soo gaarto inta aadan jiraynin waa inaad xasisho aad kala saarto xilli aad ku hakatay oodan dhaqaaqin waa inay jirto sujuudda sidoo kale ictidaalkii sidoo kale saad usii socoto dhexda inaad ka soo noqotahay salaad maaha inaad arkaysaa wuu rukuucayaa samic allaahu liman xamid liman xamida isagoon dhamaynin buddi buu soo noqonaya taasi salaad maaha taa ilaahay ma aqbalo rukuucii uu sii soco allahu akbar usa usoo toosayeen xasilinna ilaahay ma aqbalo sujuudda saasoo kalena waa sideeda rugni arkaanu salaadaad ka tagtay mardaa rugni arkaanu salaada ka tagtay salaadaadii batala wey waxba kama jiro ilaahu lixdan sano iyo afartan sano maasaa u tukatid weliga ilaahay kaa aqbali maayo oo intaasaan ku cirrogay salaadii shanta faradka haydna baran maayo arkaanteedii cudurdaar malihi dadan cudurdaar lahaynna camalkaaga dhan baail wey walidaalika nabig xasan waa ka yidhi ruba musallin laysa lahu min salaatihi ila tacab badanaa buli dad tukanaya oo dhib iyo daal mooyaan waxba ajir iyo khayr aan ka helini salaadiis marka saas oo kaleeta inugu badan wayamainu wuu xasilayaa laxdatan ilbiriqsi fi kulli ugu yaraan buu ka hadlayaa inta ugu yar wax xasilooni ah waa inay u dhaxaysa labada rugni soo hoobashadii iyo toositaanka ama toositaankii iyo hoobashada waa inay xasilaad u dhaxaysaa uma tashahudu lakhiiru kadibna ataxiyaadka dambe waa ruknigii sagaalaad faqcud fiihi fadhiiso waa ruknigii tobnaad musaliyan xaalaad ku saliyaysa calaa muxamadin nabi maxamed alai slam ku saliyaysa waa ruknigii ko iyo tobnaad halkan saddex ruknibuu ku sheegay ataxiyaadka dambe iyo fadhigiisa iyo snabi waa lagu saliya saddexdaa rukni wey amaa tashahudka dambe xadiidkii maalik ibn xuwayris iyo keyrkii laga warinayey baa nabiga ka sugan sala allahu alayh alih wasalam waxaa kaloo ka sugan xadiid ibni mascuudin radi allahu canhu ardaa xadidka mascuud saxiixaanku wuxuu lahaa hadii faidaa jalasa axadukum fi salaati falyaqul ataxiyaatu amar baa la samray ibn mascuudna wuxuu leeyay kaana yucalimuna atashahuda kamaa yucalimuna asuurata min alqur'aani sida qur-aankaa naloo bari jiray saa darteed ataxiyaad oo dhan waajib buu noqon lahaa kan hore maxaa waajib ka dhigi waayey oo sunno ka dhigay cinda ashaaficiyati oo inoo iman doonaa tacliilkiisa abcaadu salaadka soo socdee dhow haddaba laakiin waxaad ka faa'iidaysatay ataxiyaadku inuu sidaa yahay oo uu arkaantu salaad ka mid yahay kan dambe fadhigiisuna faidaa jalasa fadhi baa lagu aqriyaa nabiguna sidaasuu sameeyey wuxuuna yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii saanuu u tukanaya aragteen u tukada amaa nabiga in lagu salliya calayhi salaatu wasalaam aslan qur-aankaa la ysku amray yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima masalada haddaba culimmadu ay isku raaceen inay lagama maarmaan tahay salaatu cala annabiyi waa salaada ataxiyaadkeeda gaar ahaan ataxiyaadka dambe ka horena waa lagu sallihi karaa laakiin laazim maaha walidaalika nabigeena calai slam saxaabada agtoodu in lagu salliyayo salaada ataxiyaadka marka lagu jiro su-aaliba kama taagnayn keliya waxay weydiiyeen kayfiyada seen kuugu sallinaa waxay dhahaen rasuulka ilaahayow salaada waan garannay salaamta waan garannay markaan salaada kugu sal kugu salliyaynase seen kuugu sallinaa waxa su-aasha la baranayo waa kayfiyadii iyo qaabkii amaa in lagu sallii masale hadal iyo muranba ka taagnaa maaha walidaalika waxay yidhaahdeen nabiga salligiisa qur-aanka la ysku amray mawdica mucayanka ee daliilka loo hayo wujuubkeedu waa tashahud ulakhiiri wey dawaahirta nusuustu waxaa kaloo ay ku dartay goorta magaciisa la maqlo goorta nabiga magaciisa la xuso sal ly salam inaad ku sallida wey musaliyan xaalaa tahay mid ku salinaya calaa muxamadin nabi maxamed ku saliyay rukniga labiyo tobnaad uma salaam weeye salaamta awalan ee horeysa lathaanii salaamta labaad maaha labada salaama naqsi assalaamu calaykum assalaamu calaykum la yidhaahdo tan hore ah rukni ah tan dambana sunno weeye sababtoo nabigeena calai salaam waxaa ka sugan mararka qaarkood tasliima waaxida inuu ku gaabsaday halkaa waxaa laga gartay talabaad inayna waajib ama rukni midnaba ahayn salaamta hore nabiguna wuxuu yihi cala slat salaam miftaaxu salaati ahuuru wa taxriimuha atakbiiru wa taxliiluha atasliimu assalaamu calaykum baa lagaga baxaa mar hadday sidaas tahay xadiidka cali bn abi aalib ee saxiixa weeye wuxuu tilmaa xasanka hadale nabgan wuxuu tilmaamay salaada waxaa looga baxaa assalaamu calayk muqadimaadka fiqiga iyo tacasubka madaahibta dhibka kala haystay markaan soo maraynay axadda fuqahaai shaaficiyati fii khuraasaan waakaan soo sheegnay markuu sidaa qaabka daran u jiray madhabka xanafiyada ina taxiyaadkii markuu dhameeyey uu neefiska keenay oo yihi salaada xanafiyadu halkaasay ku asaxday imaan assalaamu calaykum dhiinoo weysadii ka jabtay salaad xanafiya oo asaxday wey salaada shaaficiyadana sida quruxda badan ugu tukaday marka meel walba tacasubka iyo waxoogaa isgarbinta iyo hilada gaarka way gashaan rukniga ugu dambeeya wal aakhiru kan ugu dambeeya saddexiyo tobnaadi adtartiibu in la kala hormariyo fil arkaani tiirasha wey in sidaa loo kala hormariyo wey oodan sujuudin adan weli rukuucin oodan ataxiyaadsan adoon faataxa soo akriin oo aadan rukuucin adigoon takbiirtii iyo istiqbaalkii la imanin haddii se aad tiraahdo anugu waan rukuuci sujuudana dib waan sujuudi rukuucina dib baan marin ataxiyaadkaan soo hormarin faataxadana waan dib dhigi assalaamu calaykum taan ku bilaabi allahu akbartana waan u dambaysiin de saas salaadi kuma asaxdo walidaalika waa kay culimmadu yidhaahdaan qofku haddiiu yidhaahda salaad baan tukan oo qibladii baa loo jeedaya xaggaa u tukaday isagoo uu qibladii ka fara u gaaloobi waay tan salaad mee istihzaa iyo cinaad weeye fawalluu wujuuhakum salaaddii xagga u tukada la yidhi hadduu ninkii salaaddii kaba taga laysku qabay laakiin xagga haddii u tukada layskuma qabanin gaal inuu yahay agga haddii u tukada muran fuqahada kama jira inuu gaaloobi sababtoo tani salaad meehee ku ciyaariya ku tumasho wey salaad waxaa tukada nin garanaya lagama hadlaya nin qibladii garan waaye hadduu yidhaahdo xaggaa loo tukan xaggan xaggan maxay kaga fadli badan tahay xaggan baa loo tukan karaa ilahay buu kaa jiraa hadduu saa yidhaahdo ninkaasi diinta waa ka baxay salaadu haddaba camalkaagu sunnada inuu waafaqo wey nabiguna wuxuu ihi salluu kamaa ra'aytumunii usalli iyadoo murataboo saa u kala horraysuuna dadka baray sidii si aan ahayn looma tukan karo intaasi arkaantiibuu kaga baxay kadib wuxuu galay sunankii sunankiibuu laba u qaybiyey sida curfiga fuqahada shaaficiyadu yahay abcaadun wa hay-aatun ama sunan mu'akada iyo sunan hayru mu'akada iska dheh abcaad waxaa tidhahdaa waa sunan muakada abcaadu waa jamcu bacdin gobol salaadii kamida bay u dhigan bay shabahdaa weeye adaygeediiyo muhimadeedu kaannahaa waaba qayb salaadii kamida inay tahay ma aha baad moodaa weeye waa qayb salaadii kamida ma aha laakiin way u eg tahay macnaa soo uruuriyo isilaaxa fuqahada curfiga shaaficiyadu baa abcaadu salaati ku yihi asunanu lmuakadatu wey sunanka muakadka ah sunankii muakadka abcaaduhaa sunanka muakadkii lix weeye inta naadimkan u sheegay raximah llahu tacaala tashahudun ataxiyaad id tabtadiihi markaad ku bilaabanayso wuxuu rabaa inu ku ihahda atashahud lwalu ataxiyaadka hore waa sunno waxaynu di horta xadiidkan waa la isamray ataxiyaadka idaa jalasa axadukum fi salaati falyaqul ataxiyaatu baa la yidhi riwaayada waa riwaayada saxiixeynka riwaayadka qaarkood waxay yidhahdeenoo min xadiidki ibni mascuud ah idaa jalasa qacada axadukum fii kulli rakcatayni falyaqul ataxiyaatu laba ragcadoodba markaad fadhiisata ataxiyaatu dheh kaana waa amar haddaad salaadii fadhiisataa kana labadii ragcadoodba waa la ysabray amarkana asalkiisu wujuub buu tusaa maxaa loo cuskaday ataxiyaadka hore waa sunna in la yidhaahdo waxaa loo cuskaday xadiidkii bukhaari iyo muslim ee cabdillaahi bni buxaynata radia allahu canhu wa ardaahu nabigaana tukiyey ixdaa salaatay alcashiyi duhur iyo casar midkood bay ahayd ataxiyaadkii horeu ka tegey salaada markuu dhammaystay buu yidhi waintadarnaa tasliimahu inuu salaada ka baxana aan sugayno buu kabara fasajada allahu akbar buu yidhi uu sujuuday uma rafaca uma sajada uma rafaca uma sallama nabigu sujuudu sahwi buu ku kabay qaacidada fiqiga shaaficigu waxaa weeye salaada arkaanteeda laguma kabi karo waxa la yidhaha sujuudu sahwi waa in lala yimaadaa maadaama sujuudu sahwi lagu kabay aan lagu soo noqonin oo aan dib loo soo celinin wixii ka dambeeyey inuusan arkaantii kale la culays ahayn baad ka garatay saas darteed buu atixiyaadkii hore sunno noqday oo xadiidkaasi waxay yidhaahdeen waa qariina saarifa can ilwujuubi wujuubka amarkii haddii daliil ka leexiyo la helo de amarku bacda alwujuubi nadbi iyo sunna mu-akadan buu noqonayaa ayb taa waa sada koobaad uma alqucuudu fadhigii atixiyaadkaasi fadhi buu leeyahay labuu kala qaadayoo atixiyaadka taagni kuma atixiyaadsan kartid kadaloobna lama ogola waa inaad fadhi ku atixiyaadsato sidaa tashahudkii akhirka haba arkaan isagiiyo fadhigiisii loo kala qaaday kana laba ka dhig saddex wa salaatu ullaahi ilaahay salaadiisii fiihi fi tashahudi lwali ama qucuudka fadhigaa lagu saliya cala nebiy salaadiiyo naxariistii ilaahay loo weydiinayey nabigiisa sala allahu alayh ali wasalam iyo wa aalihi aalkiisa fi laakhiri masalada saddexaad ee abcaadu salaati ka mida waa atixiyaadka hore nabiga inaad ku salido wayna sugan tahay nabigeena sala allahu calayh alih wasalam in lagu saliyo atixiyaadka hore iboodbana ka hore iyo ka dambana sheekh naasir baad ugu faafayey raximah llahu tacaala kitaabkiisa sifatu salaati اnabiyi kaanaka tarahaa min atakbiir ila tasliimi wa aalihi nabiga aalkiisa in lagu saliya fi laakhiri atixiyaadka dambe wacalaa aali muxamadinna inaad ku darta atixiyaadka dambena waa sunanka mu-akadaadka oo kayfiyaadkii nabiga laga wariyey iyadoon lays amrin bay ku soo aroortay aqlabka iyo in badan ama dhammaan haddaynan ahayn kayfiyaadka faahfaahsan ee salaada nabiga calayh isalaatu wasalaam laakiin iyada haddii laga tago nabiga salligiisa wuxu dhimi mayso waxa daahirulqur-aan lays amrayna waa salliga nabiga keliya ee aalka laysma amrin uma alqunuutu ka shanaad in la qunuudo weeye iyo wa qiyaamu lqaadiri qofkii awooday inuu taagnaado markuu qunuudayo istaagga lagu qunuudo filictidaali marka laga soo tooso rukuucda athaani ee labaad min subxin salaada subax iyo wa fii witrin watar bishahri sawmi bisha soon in yantasif bartamaheeda haddii la gaaro halkan wuxuu yihi qunuudkuna waa sunanka mu-akadada ah in qunuudkaa marka la qunuudayo taagni lagu qunuudana iyadana waa ka lixaadee sunanka mu-akadada ah mawdica qunuudku ka hadlayo waa laba buu ku yidhi ictidaalka salaada subax markii ragcadda labaad aada rukuucda ka soo toosto inaad qunuudo iyo watarka isna markaad ragcad rukuucda ka soo toosto inaad qunuudo ragcadda watarka ah shan iyo tobanka dambe bisha ramadaan markadaba waa laba masala masalatu lqunuud fi lwitrina waa masala masalatu lqunuud fii salaati subxina waa masalo kala weyn nabigeena sala allahu alayh wali wasalam qunuudka salaada subax iyo keyrkeedba waa qunuuday wayna ka sugan tahay xilligay nawaasil ama masaa'ib ummadda haysato walidaalika fi saxiixi waa ku tili xadiidkii anas iyo keyrkii qanata rasuulullaahi shahran yadcuu calaa riclin calaa qabaa'ila min alcarabi riwaayka qaarod calaa riclin wadakwaana uma tarakahu bil buu qunuuday kadibna waa ka tegey kaa waa qunuudka nawaasishe shanta salaadood buu qunuudi jiray amaa salaada subax waxu gaara nimanka fuqahada shaaficiyada qeybta xadiidkiiyo riwaayada la xiriirtaay aada bay isugu dhabarjebiyeen mas'alada adile inay u helaan walidaalika bayhaqi iyo daara quطni labadoodaba sunankooda iyo bayhaqi macrifadiisa aad bay u soo ururiyeen wax laakiin wax badanoo cad looma hayo subax in la daa'imo marka laga reebo hal xadiida imaamu axmed wariyey fii musnadihi ou leeyahay wa amaa fi subxi falam yazal yaqnutu xataa faaraqa adunyaa nabigu subaxa weligii qunuud ma daynin ilaa uu ka dhintay xadiidkaasina waa daciif sanadkiisao waxaa ku jira nin la yidhahda abu jacfar alghaazi ciise bni bahaan ninkaana xifdigiisaa daciif ahaa wax ficil nabigu uu daa'imay inuu nin daciifa keliya wariyana waa arrin lafteedu isweydiinaya tuhmo mudan wey arrin nabigu ficil uu daa'imay oo weliba la jahray oo saxaabadu ku daba tukan jireen ma dhici karta hal ninoo daciifa keliya inuu soo sheego masalada masaa'ilka la yidhaahdo mima tacumu bihi lbalwa ama si kale ay muxadisiintu u yihi usuuliyiintu markay leeyihin muxadisiintu waxay yidhahdaan mima tatawafaru dawaaci calaa naqlihi in la soo guuriyo wax badan baa keenaya sunnada nabiga lagu dadaalayay isagoo daa'imay isagoo la jahray isagoo jamaacada saxaabadu ay war walba joogeen haddana hal ninoo daciifa keliya soo sheego warkiisa la qaadan karin oo xataa wuxuu soo maqlay hadduu markhaati ka furo aan markhaatigiisa la yeelaynin warkaasi war socon karaa maaha fuqaada shaaficiyu laakiin xadiidkaa markay joogaan abu jacfar iraazi inay waxoogay subsubkaan bay isku dayayaan laakiin daara qutniya ragga muxadisiintiihi xadiidkaa markay sheegeen way sheegeen ninkaa daciifka inuu ku jiro ilahay bay ka baqayeen subxaana wa tacaala amaa quruudka watarka kaa waa kii subaxa walidaalika waxaa ka sugan saxaabada qaarkood inay caruurtoodii weydiiyeen qunuudkan subaxa la qunmada qunuudaa ka waran markaasuu wuxu ay bunayi muxdatun bidco weeye subax keliyoo la daa'imayo bidco wey nabigaan la tukaday saana ma yeelin abubakar baan la tukaday oo saa ma yeelin cumar baan la tukaday oo saa ma yeelin cusmaan baan la tukaday oo saa ma yeelin cali baan la tukaday oo saa ma yeelin de diinta sunnada ay ku dhaqmi waayeen afartii khulaafadan iyo nabiga laga waayey ma gadaalba waxay ka soo degaya sunno ka noqon waxaan la yaabaa ninka hadda isxiijinaya ee hadda qubig inuu isu xiijiya doonayaay dee dawaahirtii nusuusta nabiguba haddii unaan samayn inuusan daa'imin waxaad isaga dhibto sunan muakada loo dhaha ma yeelo lakiin waa madhab amaa qunuutul witrigana waxba kuma asixin isagana wax khabara oo ku asaxay fii qunuuti lwitri nabigu inuu qunuuday ficlan ama qowl ahaan uu u dardaarmayna ma jiro dhammaan dicaaf wey waxa uu ran waa xadiidka xasan ibni cali xadiidkaana dikriga lafdiga qunuuti lwitri jumladaa shaada weeye oo jumladaasi ma asixin oo riwaayadka awsaqu naasi markay warinayeen callamanii rasuulullaahi kalimaatin aquuluhunna fi ducaa'i wey lafdiga fi lqunuuti iyo fii qunuuti lwitri midna ma asixin alfaad daciif oo shaadaa wey laakiin hadiga salafka waa la kala dhaxlay in watarka la qunuudo bisha ramadaan weliba nuska dambe buu itifaaqoodu u badan yahay saa darteed niskaa dambuun qunuuda saa darteed wuxuu uhi wa fii witrin watarka lishahri sowmi bisha soomla watarka la tukanayo waa in yantasif bishu hadday kala barantoo niska dambe la gaaro niskaa dambuun bay aqwaasha culummadu mutataabiqa tahay wax daliiloo gaar oo marfuucana ma laha marka inta kaleedaha isugu dhibin intaa wuxuu kaga baxay abcaadu salaati ama sunankii mu'akadada ahaa kadib wuxuu u gudbay hay-aadkii ama sunankii aan muakadka adag ahayn sunanuhaa salaada sunankeeda hay-aadka oo min qablihaa ka horeeya sunan bay leedahay ka horeeya salaada iyo kuwo la xiriiro muqaarin u ah aladaanu adaan oo maca iqaamatin aqim la socda wey walow bisaxraa ah meel banaan iyo banci banaan cidlo ah iyo duur cidlo ay taqacu haba ku dhacda salaadii ilaahu maabad keligaa ahaati duur cidlo ah iyo meel bahgooyaa xataa haddaad joogto aadaanku waa sunno iyo aqimka ama aadaanki iyo aqimku nabigu waa amray sala allahu alayh alih wasalam xadiidkii bukhaari iyo muslim maalik ibn lxuwayri iyo ninkii saaxiibkii ahaa ee muddo la joogay markuu la dardaarmayay reerahood iyagoo ku noqonaya waa kii yidhi idaa xadarat isalaatu falyuadin lakum axadukum midkiina idin adaamo waliyaumakum akbarukum kaydinku weynahaydin imaam noqdo sii socodkoodii baa lala hadlay waa laba nin oo safara dal la socdoo kalena ma jiro ciday meel koog yihiinoo salaad ugu yeerayaan alaana ma jiro haddana inay addimaan baa la amray amaa tan baadiyaha ah laba khabar labadaba way tilmaameen mid waa xadiid abi saciid alkhudri bukhaari wariyey abi saciid alkhudri baa wuxuu la kulmay nin la yihahdo cabdiraxmaan ibn abi sacsacata ninkaasoo waxoogay duurka iyo xoolo dhaqatada iska jeclaa markaasuu wuxuu ku yihi nin yahu innii araaka tuxibu alqanama waalbaadiyata baadiyaha iyo xoolaha ari inaad jeceshahay baan ku arkaa ee haddii aad arigaaga la joogto ama baadiyahaaga iska degan tahay faadanta lisalaati salaada aad u aadaanto farfac sawtaka codka kor u qaado kor ugu dhawaaqo binnidaai fainahu laa yasmacu madaa sawti muadini jinn walaa insun walaa shayun ilaa shahida lahu yowma alqiyaama geed iyo jin iyo insi iyo wax kastoo ku maqnaa qiyaamada ku marhaati kaci waxaa kaloo nabigaana ka sugan calayh salaatu wasalaam khabar uu mafaadkiisu yahay qofkii meel duur cidlaah ku aadaama ee ku aqima waxaa gadaashiisa ku tukanaysa malaa'ig riwaayadka qaarkood sallat khalfahu malaaikatu sufuufan sabab dheerdheer baa kugu daba tukan mararka qaar riwaayadka waxay leeyihiin jundiga ilaahay waxaa ku daba tukanaya dad aan la tira koobi karin waana riwaayad bayhaqiy ibn abi shaybiya cabdirazaaq fi musanafihi iyo ay ku warinayaan sheekh naasirna saxiixu tarkiib watarhiib uu ku sheegayo riwaayadkaasa waxay keeneen fuqahada shaafici inay dhaheen nin hadduu ku dhaarto isagoo keligii duur cidlaa maray inaanan salaada aanan keligii tukanin oo salaadahan tukadoo dhan jamaaca ay ahayd baa xilaahay ku furan hadduu dhaho xasibba ka furmaysaa waxay dhaheen xadiidkan haddaan qabanna maya oo malaa'ig baa la tukanaysay iyo khalqi alla yuxsowna la tukanay jamaaca noqotay salaadii haddii uu aadaamay oo uu aqimay naarta kama furra ihahdeen walidaalika fuqaha shaaficida baabu alaaq way ku keenaan xadiidkaas adiga mararka qaarkood saad kitaabu ahaara iyo baabul adaan uga sugeysay bay xadiidkii baabu alaaq ugu tegi sababtoo mas'alada ninkan dhaartay inaanan salaad keligay ad tukanin oo salaadii aan safartii keligay hawada jamaaco ahayd baan ku dhaartay waxay dhaheen haddii uu aadaami jiray salaad kasta hal xaas kama furna sababtoo sallat ilmalaaikatu khalfahu sufuufan jamaaco wey salaaddii jamaacahay noqotay bay ihahdeen marka aadaanka duurka cidlada walow bisaxraa taqac haba noqoto halkan waxay shaaficiyadu sheegeen aadaanka iyo iqaamaduba inay sunno yihiin daahirka nabiga axaadiidiisuna waa amar lays amray waxay saas tahay calaamad lagu kala sooco meeshan magaaladu magaala mise waa muslimiin bay xilligii nabiga aan jirtay waaduu adaan ka maqlana calayhi salaatu wasalaam ma weerari jirin haddii kalena weerar buu waa beriga ku qaadi jiray waxaa kaloo nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam in aadaanka uu shacaa'irta waaweyn ku daray fuqahada shaaficiyada waxay qabaan hadday qaayo iyo magaalo isku raacaan inaynan aadaamin quutilu waa lala dagaalan madaxaa la goy aadaankii intay sunno ka tegitaankee dembiba ma ahayne maxaad u tidaahdeen sunno weeye dadkana loogu laynayaa awaamirtan daahirkeedase maxaad kaga tagteen mahmaa yakun uu daciif yahay saan filayo saanigila tahay haddana xujadiiyo daliilkoodii waxay yidhaahdeen sidaa soo socota kow waxay yidhaahdeen horta aadii xadiiu lmusii fii salaatihi ee waajibaadka iyo arkaanta salaada lagu tiriyey aadaanku ma jiro idaa qumta ila salaati faakir lama dhihin fakabir baa la yihi xadiidkaasina arkaantii waajibaadkii salaaduu koobay halkaa waa qariino iyo calaamad in salaadii uusan waajibaadkeeda ka mid ahayn laga gartay kow waxaa kaloo yidhaahdeen adaanku isagoo laga tegay baan aragnay labada salaadood marka la jamcinayo waa la aadaamaa laakiin ta labaad waa un la aqima aadaan male tii labaad hadduu aadaanku waajib salaada mar walba la socdan yahay tan labaad maxaa loogu aadaami waayey markii tartulika alaadaanu lithaaniyati fi ljamci bayna salaatayni wuxuu ku tusay yidhaahdeen inuusan waajib salaada ku lamaan ahayn o arrin saddexaad baan haynaa bay yidhahdeen waxani waa ogeysiin salaada la ogeysiinayo siyaqa lagu ogeysiiye salaada iyo erayada dadka loogu sheego salaadana aadaan keliya ma aha oo salaadaha suranka oo kusuufka oo kaleeto iyo fi lfiqi shaafici asalaatu jaamica asalaatu jaamica baa la yidhaahdaa nabigaana yiri in asalaatu jaamica la yidhahda waa ogeysiin salaadeed walaysa biwaajibin fakaana alaadaanu kadalika bijaamici liclaami lisalaati baynahuma cilada jaamicadana waa iclaam labadaba iclaamkan hadduu sunna noqday falyakun haadaa kadalika kana sunnaha noqdo ado inahaasaa la isku soo ururiyeyo walihaada baanu qulnaa ina aladaana waliqaamata sunnatun culammadu ama ku qaldabana ama ku saxnaadaane wax uun daliil iyo macquul ahaan ula ekaadayo aad markaad dhegaysata kana garla maro badan islihi baa u muuqday inay sidaa u yihaahdaan laakiin qowlka ilaxad daciif buu leeyahayo in la yidhaahdo dadkii dhiigoodaa banaanaan sunnaana loo nayl qawaacidda shareicadu intaan garanay isma qabato sharطuhumaa aadaanki iqaamada shardigoodu alwilaau xiriirin wey inaad intaad aadaankii takbiirtii ku dhawaaqdo waxoogay sheeke iska haasawdo shahaadateynkii aada tiraahdo haddana waxoogay iska haasawdo ama wax iska hadasho ama xaya calasala xaya calalfalaax markaad dhamaysana telefoon waxoogay ku hadasho allahuaam lama ogola waayo nabiga cas xilligiisiina sidaasaa loo adaami jiray adaankuna tataabuciisa iyo muwaalaadkiisa ay dadku ku baraarugayaan ay ku garanayaan in salaadii loogu yeerayo wa tartiibun kala horumarin oo dahara daahira oo muuqata dadka kala horumarin inaad kala hormarisa alfaadii aadaanka weeye oo dadka u muuqatoy dadku maqlayaan ay garanayaan marka saa darteed inaad xaya cala salaati ka bilowdo shahadateynkana aada gadaal marisa lama ogola inaad tiraada may xaya cala salaadan ka bilaabi takbiirtana waan ku xijisiin shahaadateynkana ku xijisiin saasaan isu dabamarin lama ogola tartiibkii ku soo arooray waa cibaada tawqiifiyahe sideedii u raac wa fii muadinin muadinka washarطu fii muadinin shardigaa walaa iyo tartiibku ilaa iyo tartiibku aadaanku u noqonayay shuruuda soo socotana muadinka wey washarطu fii muadinin ninka muadinkaa shuruudda laga rabo waatan nin walba inuu iska eryada ma aha tani kuu qabatay waa gaarkeed tani kuu qabatay waa baabkeeda oo de daruuradu adaruuratu tabiixu maxduuraati wey halkasta dad baa aadaamayo aadaanka baan aqoonin wuxuu ku le ashhadu an laa ilaaha yamad xagee ka timid laa ilaaha af soomaali buu ku aadaamaya marka carabtaasna waxaan ku arkay u aqimaya qidi qaamatu salaa gidi qaamatu salaa bule waxaas aadaan maaha aadaanku marka in la barta arag wa fii muadinin shuruudiisu waxaa weeye mumayizun mid tamyiiz gaari waa inuu yahay ilmaha yarka waa aadaami karaa laakiin sabca sanawaad iyo xaddu tamyiiz waa inuu gaaro ilmo afar jirahoo kaleetiyo adaa lama dhihi karo halka waxaad ka garatay shardiga tamyiista waxaa la socdaa an yakuuna caaqilan falaa yasixu adaanu lmajnuuni nin waalan adaankii ma asaxaya nin qayilsanna maya nin xogay qayilsan qayilsan haddii uu adaamo waa lagu celin adaankaasi waa nin majnuun oo waalan wey marka adaanu lmajaaniini laa yasixu nin khamri soo caba iyo nin soo qayila iyo nin xashiishad cuna iyo waxaasoo dhan aadaankooda ma asaxo waayo majaaniinta wey sakaarada iyo warta salaadaba soo gala masaajid ayaa yiri dakarun oo rag ah dumarku inay aadaamaan lama ogola oo aadaankani ragga wey hal shardi buu ka tegi doonaa mualifkuyo wa an yakuuna ifriiqiyan aswada kuma darin afrikaan inuu yahay kuma darin laakin alafdal sida wanaagsani inuu afrikaan yahay sida fiican saa wey sayidinaa bilaal lagu xasuusto maxaa saa lagu yiri baa layidhi xadiid baa jira nabiga ka sugan shadatir saxiixada ama mujaladka taaniga inuu ku sheegi jiray uu lahaa walaadaanu fi lxabasha adaanka nimankaasa iska leh uu lahaa marka rag waa inuu yahay haweenku dhawaqaa dheer lama ogola iyo inay ku luuqayaanoo meelaha banaanka laga soo dhagaysto lama ogola adaanka waa codka in la dheereeyo la qurxiyo gabadha codka hadday dheereyso qurxiso wax kalaa meesha ka dhici kara aslama oo muslim ah gaal inuu aadaaba lama ogola gaalka asligaa haddii la diiday murtadna warkiiba daa saa darteed nin kastaoo lagu xukumo bikufrin ama ha iqiraariye isagu ama yaanu iqraarine adaankiisu asixi maayo walidalika laa yasixu adaanu lmurtadiina wاlmunaafiqiina wاlkaafiriina wاlmushrikiina intoo dhan asixi maayo ninka cabdiqaadir ilaaha u rumaysan adaankiisu asixi maayo waxba kama jira adaankiisa waa lagu celi nin muwaxid oo muslimaa la raadin wاlmuadinu lmuratabu adaan muadinka muratabkaa raatibka ah baadiniinta haddaba waa laba intaa wixii ka dambeeya shardiga soo socdaa loo kala qaadayaa aadaanka muadin raatibihiyo muadin waktiga muadin imaamka muadinka intii la waayey makarafoonkiisa qabsaday kanayda markaan buu lala soo kulmaye walmuadinu lmuratabu washartu fi lmuadini lmuratabi waxaa weeye macrifatu lawqaati awqaada ninka la yaqaano waa inuu yahay nin waktiyada salaaduhu soo galaan kala garanaya waa inuu yahay lalmuxtasibi adaanka muxtasibka ahe iska yimid maanta iska iskaga ajir doontay isagu markaa way soo gashay la yihi unbu aadaamiye nin hadda oo lagu aaminay maaha macrifatu lawqaati waxa shardiga looga dhigay amaadinka muratabkiihi mar laba buu shardi gadaal kaga dari doonaayo amiinan inuu yahay buu kuu keni doonaa nabigana ala salaam waa kii lahaa alimaamu daaminun wlmuadinu muctamanu muadinka salaadihii dadka iyo xilliga la suxuuran iyo xilliga la joojin isagaa lagu aaminay ilaahu aimadana hanuuni muadiniintana waxay ka qaldama u dembi dhaaf waa ka nabig ala slam sa awqaad hadduusan kala garanaynin de dadkii wuxuu u faa'iideynba ma jiro wa sunnatun waxaana sunno ah wili sifaadkii muadinka muunan dhammaynin laakiin adaankii buu ku soo noqday mar labaad sunankiisa tartiiluhu in la tartiiliyo si axkaamtiisiina la siinayo tartiib ahna loo adaamo oo bita'ani adoon xuruuftii xaddoodii dhaafinaynin inaadan adaanka boobin baa la raba oodan dadejinin si tartiiba inuu aadaamo waayo dhowaqaasi intuu iska daba tegayo bay dabatagaa badan dadku ku maqlayaan laakiin hadduu boobsiiyo markiiba daqiiqada mashquulsana kuwada dhaafan dhici karta ama sakano gudahood tartiiluhu weeye bicajin ay bisawtin murtafacin qaylo dheer oo weliba aayar la aadaamayo wey walkhafdu hoos in loo aadaama fii iqaamatin iqaamadii bidarjin ay biisraacin si degdega iqaamadana in la yar boobsiiyo hoosna loo aqaaqimo adinkana korna loo qaado ayarna la wado arrintaa waxaa loo daliishaday xadiidkii jaabir imaamu abu daawuud iyo tirmidi iyo xaakim wariyeen sheekh naasirna silsila saxiixa waa xasan uu ku lahaa idaa adanta fatarasal fii aadaanika wa idaa aqamta faxdu haddaad aqimta deg deg haddaad aadaantana aayar wajcal bayna aadaanika wa iqaamatika waxaadna u dhaxaysiisaa adinka iyo iqaamada inta qofka tukanayo ka soo baxayo ee qofka weysaysanaya tahaaro qaadanayo ee qofka xaajo gudanaya soo dhammaysanayo haddaba bayna alaadaani waaliqaamati inta u dhaxaynaysa inuu dib ka keenaa laga yaabaaye adaankii in la tartiibiya halkaasaad ka garatay kor in loogu dhawaaqana nabiga cala salaam markii cabdilaahi bni zayd adaankii nabiga uu adaankii la tusay waa kii nebiga u yimid ee u sheegay nabigu wuxuu yihi faalqihi calaa bilaalin fainahu andaa minka sawtan sidaa kaa coddheere codka dheer in la rabo halkaasna waad ka garatay waana xadiid xasan imaam axmed iyo ibnu maajah iyo abu daawud ay wariyeen riwaayadaas ayb wlkhafdu fii iqaamatin bidarjin ay biisraacin la dadajiye faxdurti wey wa min hunaabaa mas'alaa la isu qabtay hadda xilligaanan xaadirka ah makarafoonada masale la xiriirto fuqahaa fuqahaa muslimiina hadda ay isku hayaan baa jira aqimka in makarafoonka lagu aqimo ma sunna mise maaha masalada masalabuna fiqiga ka taagan yahay wey waayo iqaamadii waxaa lagu yihi walkhafdu fii iqaamatin aqimkii markii makarafoonka isagana la qabsado khafdi miyaa yaalla midda kale aqimka sidiisaba waxaa loogu talagalay dadkii yimid inay salaada u istaagaan nin maqan iqaamo looguma yeero walidaalika hadda nisaac wuxuu ka taagan yahay fiqiga salaadaha aqimka iyo salaada makarafoonka lagu tukanayo sunnada ma waafaqsan tahay mise ma waafaqsana dadka qabay inayna sunnada waafaqsaneen sheekh ibnu cuthaymiin baa ka mid ahaa walidaalika masaajidkiisa magaalada masaajidku joogi jiray magaalada cunaysa aadaanka makarafoon baa lagu aadaami jiray laakiin aqim iyo salaad hore makarafoon laguma tukan jira wuxuu dhihi jiray aadaankaa dadka loogu yeeraa aqimka iyo qiraa'aduna dadka joogaa iska leh hadday laabudda minu tahay samaacadda banaankaa damiya samaacad banaan lagama maqli jirin mara meelaa buraydo tegey oon ku tukanay dee meel u dhowbaan maraynay saan u lahayn goormaa la aqimi doonaa bal war aqim banaan lagama maqli ordaya masaajidka aada masaajidku waxaa uga cadiristu akhri jiray cunaysa raximah allahu tacaala calaa kulli xaal masala ay fuqahada maanta isku hayaan way dhib ma laha iyo dhib bay leedahay oo aqamka iyo qiraacada wey aadaanka ma waxaa la isku hayo aadaanku waa loogu talagalay inuu dheeraado wayna soo socotaa mar kale marka walkhafdu hoos in loo arqaaqo codka loo dhigo weeye fii iqaamatin aqamka bidarjin maca darjin degdeg iyadoo loo aqimayo waliltifaatu fiihimaa idxaycala wa an yakuuna aahiran mustaqbila halkana saddex masalo sunanka aadaanku ku sheegay muadinkii waxaa laga rabaa waliltifaatu inuu hareeraha ula jeedsado dhinacyada fiihimaa aadaanka iyo aqimkaba id xaycala markuu xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalax gaaro xaycala haddii lagu yidhaahdo waa alfaada lasoo gaagaabiye xarfa laisoo geeyo xaya calaadi baa lasku laskusoo qabtay marka alxaycalatu baa la yihahdaa xaya cala salaa iyo xaya cala alfalaaxdii marka uu soo gaaro waa inuu hareeraha ula jeedsado arrintaana waxaa u daliila xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen abu juxayfa radi allahu tacaala canhu ardaah ulaa raytu bilaalan yuadinuu bilaalu aadaamayaa arkay fajacaltu atatabacu faahu haahunaa wa haahunaa afkiis inaan la raacraacayo on fiirinayaan bilaabay xagga iyo xagga yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix yaquulu xaya cala asalaa xaya cala alfalaax saas darteed hareeraha in la dayaayo daliilka bukhaariya muslim wariyeen bay leedahay sidee baa loo dayayaa laba wej bay culummadu labaduba kala mareen xaya cala asalaa xaya cala alfalaax midigu dheh xaya cala xaya cala asalaa xaya cala asalaa midigu dheh xaya cala alfalaax xaya cala alfalaaxna bidixu dheh baa wejay mareen qolana waxay mareen xaya cala asalaa xaya cala asalaax xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax si waxay yidhahdeen qoladan dambe labada jiha mid walbaba xayacalataynka nasiibkeeda iyo qismigeeda uga hesho oo midna aynan gaar ula kadiyoobin dadka labada dhinac jirana mid walba ay u wada maqlaan labada wajkii la sameeyaba nas gaaroo sugan oo kala khasisaya ma laha khabarka ay daliishadeen qolada tiri labana xaggaa loo dhihi xaya cala asalaa labana xaggaa loo dhihi xaya cala alfalaaxda waa khabar daciif oo aan sugnayn wey wa an yakuuna waa inuu yahay muadinku aahiran mid daahir ahoo labadii xadadba daahirka ah hadduuse aadaama isagoon weyse qabin way asixi waxaana asalu oo daliilu ah nabigeena calayh salaatu wasalaam xadiidkii laga wariyey muhaajir ibni qunfud imaamu abu daawuud iyo keyrkii warinayeen isagoo kaadi soo xaajo gutay baa nin baa salaamay kamaanu radin salaamtii gidaar buu adoo ku tayamumay markaasuu salaamtii uga jawaabay u cileeyo nabigu wuxuu ihi innii karihtu an adkura allaha ilaa calaa tuhrin nabi waxaan karhay oon jeclayn inaan xuso ilaahay dikrigiisa anigoon tahaaro qabin adaankuna waa min dikrillaahi buu ka mid yahay xadiidka asalkiisu wa fii saxiixi muslim oo nabiga nin baa isagoo kaajaya salaamay falam yarudda calayhi intaasaa imu muslim wariyey tacriirka laakiin ciladu waa abu daawuuda way asaxday haddee de nin muadin oon tukanin ma maqasheen idinku muadin taariku salaa ma maqasheen maxaa layihi cimrigaa uga dheeraadayna cimrigaa uga dheeraaday geel dhalina waa ku soo maqasheen anigu ma tegin laakiin waxay ii sheegeen tunis rag badan oo tunisiyiina waxay ii sheegeen inay dowladdu wasaaradda awqaafta iyo xajku ay mu-adinkana nin u shaqaalayso aqimkana nin gaara looma loo shaqaaleeyo ninkan mu-adinka furayaashiisuu wataa marka xilligii anaanka marka la gaaruu soo galaa u aadaanaa mikrofoonkuiyo meeshiisa ku celiyaa kabihiisuu xirtaa uu baxaa marka mid baa wuxuu yidhi waxaan daris ahayn mid dhowr iyo toban sana mu-adinoo weligii masaajka lagu arag ninkaa weyse la-aan inuu adimaso iska caadi maaha wuxuu haddii nuxurkiisii laga qaado dhibkaasuu yeeshaa tunis hadda waa dal muslimiin degan yihiin laakiin muslimiintaa mushkiladda haysataay masaajidda kaar baa lagu galaa xaafadaada kaar baad goosano waa isdiiwaan gelin meesha shaqadeed u badan tahayna kaar kalaad goosan masaajidka markaad gelaysa security baa jira oo kaarkaadoo soo bixi dhowr maalmood masaajidaad kaarkooda haysatee meelaan haddii lagu arko waa lagu yeeri maxaad ka haysaa lagu leeyahay meesha way qabataa xurriyadda haysataan isbar bandhiga dadku nicmada markay ku jiraan ma gartaan laakiin waxaan umaya north america mooyeen carab iyo caragaana intaan soo maray intaan xurriyadda aad ku haysataan weli ma arag meesha hartaan diin iskala taagan tihiin weli intaan dunida maraya ma soo arag laga yaabo meelaha ii dhiman inay ka jirto marka ninka ilaahay nicmo siiyo shukrigeedana waa laynaga rabaa mustaqbilan qiblada inuu ula jeedsado weeye aadaanka arrintaana xadiid baa ku sugan xasan ah oo sheekh naasir athamr almustataab uu ku sheegay waana xadiidkii cabdilaahi bni zayd ee aadaanka ahaa riyadiisi markuu ka sheekaynayay wuxuu yidhi si aanan u hurda id ra'aytu shaksan calayhi hawbaani akhdaraani waxaan riyadii ku arkay qof laba maroo cagaaran qaba fastaqbala alqiblata qibladuu u jeedsaday markaasuu aadaamay waa riyadiisii uu xikaayoonayey naharya xaqi nabigu uu yidhi baa ninkii qibladuu u jeeday muslimiintana salafan wa khalafan qiblada aadaanka in lagu jeedsadaa lala jeedsadaa la kala dhaxlay ayib cadlan waa inuu caadil yahay oo nin faasiqoon tukan ama aan markhaatigiisaba la aqbalin ummaddii salaadeeda laguma aamin allahumma arshid ilaima allahumma arshid ilaimata waqfir lilmuadiniina waa kii nabigula sal l slam sayitan oo coddheer nin coddheer oo cod quruxsan waa inuu yahay bilaalna waa kii nabigu yihi fa innahu andaa minka sawtan maalinkii xunayn laga soo noqdayna maka fadxigeedii niman dhallinyaro oo dadkii muslimiinta saxaabada ka mid ahaa baa meel intay tageen bay waxay aadaankayga way aadaamayeen annay dhegayso codkayga islahaayeen nabiguna meel ku dhow uu joogay codkoodii aadaankii waxaa ula cod quruxsanaaday abuu maxduuran in la yidhaahdo markaasuu yii wuu yeera wuu yeeray aadaanku makuu muadin uga dhigay marka sayitan cod quruxsan waa loo baahan yahay musawiban waa inuu taswiibkii la yimaada asalaad asalaatu khayru min annowm uu ku daraa waxayna ka mid ahayd xadiidkii abi maxduura radia allahu canhu ardaahu nabigu aadaanka uu baray an yaquula fi اladaani اlأwali min الصubxi aلsalaatu khayru min annowm inuu dhuu baray wa murajican waa inuu tarjiicna sameeyo sunno ahaan tarjiicu waxaa weeye shahaadateynka inaad marka hore hoos u dhahdo ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna muxamada rasuul اllah ashhadu anna muxamada rasuul اllah hoos intaad u dhahdo marka labaad aad kor ugu dhawaaqdo oo laba shahaadateyn baa tarjiica la yidhaahdaa imaamu muslim baana wariyey fii xadiidi abi maxduura ee nabigu uu baray aadaanka fii makata sala allahu alayh alih wasalam muxtasiban waa nin ajir ajirdoonka ah waa inuu yahayo aan ku mushaar qaadanin sida fiican wey waa xadiidkii cusmaan ibn abilcaas oo nabigu uu ku yidhi watakid muadinan laa ya'kudu calaa adaanihi ajran aan ku qaadan karin maha banaanaatee laakiin waxaa ka fiican ninaan ajir ku qaadanaynin baa ka fiican haddii la heli karo haddiiba la waayana oo subaxii intii la kala figax dhaho cid u soo istaagtaba la waayana yajibu in lasa dadku inay sameeyaan nin muadina hawsha ay u qoondeeyaan waajib bay ku noqon sidii tacliimtii bay noqon qur-aanka nin bilaash ku baraa fiican dadka haddiise la waayo de waajib bay noqon ilma in xoolo la bixiyo oo qof xoolo qaata la raadiyo haddii kale qur-aanka iyo tacliimtii iyo macshaa sunankiiba way zuulayaan murtafican meel kora saaran markaad adaamayso waa inaad meel kora fuusha saasaa sunnada ah aw maa yaquumu maqaamaha meesha kora waxaa loo fuulayaay waa in codkii uu wada gaaro kor gaaro wey hadda meesha kora mikrofon baa dadkii ka deeqay meel kore in la fuulayana xilligii nabiga ay jirtay calayhi salatu sala xadiid ibni cumar iyo keyrkiiba waxay ahaayeen ibni ummi maktuum iyo bilaal baa adaabi jiray nabigu waa kii lahaa laa yamnacannakum adaanu bilaalin min suxuurikum xataa yuadina bnu ummi maktuum ibni cumar wuxuu leeyahay marka walam yakun baynahumaa ilaa an yanzila haada wayarqaa haada kan inuu soo dego kanna fuuluunba u dhexayn jirta marka meel kore in la saa lagu aadaamaya sooma la garanin kii hore aadaamayna wuu ka soo degayaa ka dambe aadaamayana wuu fuulayaa meel kore in la saaran yahay gabadh saxaabiyadana waxaa ka sugan inay tidhi nabiga guriga hareerihiisa masaajidka gurigaygaa ugu dheeraa bilaal korkiisa intuu fuulu ka aadaami jiray codka inuu baxaa la rabaa si fiican u gaaro ka qowlihi ajaabahu mustamicun walow maca aljinaaba intaasi waa muadinkii hadduu aadaamo inteena dhegaystayaasha maxaa lanaga rabaa ajaabahu waxaa u jawaaba mustamicun kii dhegaysanayey ka qowlihi muadinku siduu yihi oo kale isna ugu jawaabaa walow maca aljanaabati hadduu raba janaabo waxa qabe markuu muadinku aadaamo qofkii maqlayay wuxuu yihi buu ka daba dhihi nabigaana yihi idaa samictum lmuadina faquluu mila maa yaquul wuxuu leeyahay oo kale ka dabadhaha markuu allahu akbar allahu akbar yidhaahdo ninkii maqlayana allahu akbar allahu akbar budhi markuu ashhadu an laa ilaha illa allah yidhaahdo adna ashhadu an laa ilaha illa allah waa ka dabadhihi ashhadu anna muxamadan rasuulullahi markuu yidhaahdo adna ashhadu anna muxamadan rasuulullahi baad ka dabadhihi haddaba nabigu alay salaam uu amray faquluu mila maa yaquulu lmuadinu muadinku inta uu yidhaahda dhaha maxaa naga waajib u noqon weyday marka innaga maxay waajib u noqon weyday oo masalaan ka hadli doona insha allahu tacaala amar baa la isamray amarkana asalkiisu waa waajib maxaa loo daliishaday inayna waajib ahayn walow maca aljanaabati xataa janaaba haddaad qabto ama gabadhu ay caado qabto ijaabatulmuadin waa la ogolaya waayo salaadna ma aha qur-aanna ma aha qur-aanka iyo salaadii un baa laguu soo diidaye laguma diidin dikriga ilaahay guud ahaan dikriga ilaahay guud ahaan buunan ijaabada muadinku ka mid tahay oo anugu adaankoo dhan maasha mantu yidhahdaan ka daba dhihi laakinahu ninka mustamica ah ha ahaatee yubdilu wuu bedelayaa lafda alxaycalati lafdiga xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax idaa xakaa haddii uu shaabahayo ka daba akriya adaanu adaankiisii bilxawqalati buu ku bedelayaa laa xawla walaa quwataad ku bedeli bedelkii aad xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax ka dhaba dhihi lahayd xawqala ku bedelo laa xawla walaa quwata illa billaah laa xawla walaa quwata illa billaahi leh oo nabigaa tafsiilka xadiisa cumar iyo mucaawiya ka sugan xadiidka cumarna muslim baa wariyey oo laa xawla walaa quwata illa billaah inaad tidhaahdo bedelkii xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaax aad ka daba dhihi lahayd baa ka sugan saas darteed bayna madhabkaa jamhuurtu qaateen in cumuumka quulu mila maa yaquulu lmuadinu lagu khasisayo riwaayada kale faahfaahisay ee xayacalataynka xaya cala sala xaya calfalaha ka saartaye laa xawla walaa quwata hala yidhahda tiri su-aashii haddii aan dib ugu soo noqdo maxaa amarkii la is-amray faquluu mila maa yaquulu lmuadinu waajib ka dhigi waayey waxay dhihin daliil baan u haysanaa xadiidkaasina nabigeena ka sugnantay sal l salam nin adaamayuu maqlay ninkii markuu yihi allahu akbar allahu akbar nebigu wuxuu yihi cala lfira markuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaha ila rasul akriyeyna wuxuu yihi kharajta min annaari riwaayadkiisi ma sheegin nabigu allahu akbar iyo ashhadu an la ilah ka daba yiri maadaama nabigu meeshii allahu akbar laga daba dhihi lahaa cala alfitrati uu yihi tii ashhadu an laa ilaha illa ashhadu rasulla laga daba dhihi lahaana kharajta min annaari yihi amarku waxaa la gartay inuusan wujuub ahayn halkaasay jamhuurulfuqahaa mareen intaasi alfaadii aadaanka sunankiisiibuu kaga baxay aadaanka laba arimood baynu ku daraynayo sunankiisa ah in istaag lagu aadaamaa sunna ah oon la fadhiisan arrintaana ibnu xaafid ibnulmundir wuxuu leey ajmaca ahlulcilmi ana alqiyaama fi ladaani sunnatu culummadoo dhan baaba ku ijmacday isku raacsan saasaana lagu aadaami jiray masalada labaadn ku darayno marka la aadaamayo labada dhagood faraha in la geliyaa sunno ah waxayna ku taallaa xadiidkii bukhaariya muslime abi juxayfa ulaa ra'aytu bilaalan yuadinu wayaduuru waatatabacu faahu haahunaa wa haahunaa wa usbucaahu fii udunayhi labada faroodna dhagahay ugu jireen saa darteed makarafoonnadan oo kaleeto halkan intaad ku xirataan dhagaha faraha sunnada geliya laakiin makarafoonkii xajintiisiiba yana sunada kaa mashquulinin waajib ma aha oo maadan dambaabin laakiin kuu fiican sunaa la timi fadli baad ka helaysa maa shee farax maqlaysaa intaas adaankiibuu kaga baxay sunankii kale salaadu u gudbay sunankii qabliyadaha adaan iyo iqaamay ahaayeen sunan muqaarinaa jiroo salaada marka la gelaya la xiriira والرفع لليدين في الإحرام الصوم بجعل, بجعل الإبهام حذا شحم الأذن الكاس إن شاء الله تعالى عشق أن أكون كان أيام صلى الله سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك